beesha gaaljecel oo ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa dhowaan u soo idlaaday shirweyne ballaaran oo ka dhexeeyey labada dhinac kaasi oo lagu gorfeeyey arrimo badan oo muhiim ah laguna faaqiday qodobo ay ka mid yihiin halganka ka soconaya soomaaliya ee looga hortegayay shisheeyaha soo duulay iyo maamulada ku daaban iyo midnimada qabaa'ilka soomaaliyeed dhexdooda ah shirkan wadatashi ee uu heerkiisa sarreeyo ayaa waxaa ka horreeyey dooro sharci ah oo ay ka faa'iidaysanayeen hoggaanka iyo odayaasha waxgaradka ah ee beesha gaaljecel muddada ay dowladda socotay kadibna waxaa furmay shir ballaaran oo ay isku arkeen hoggaanka dhaqanka ee beesha gaaljecel iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose nabadoon cabdiweli axmed muudey ayaa gebagabada shirka wadatashi madasha ka akhriyey bayaan shirka ka soo baxay kaasi oo tilmaamayey qodobada la ysku afgartay bayaan ka soo baxay shir wadatashi ah oo dhex maray beesha gaaljecel iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa shir wada yeeshay wilaayada shabeellada hoose iyo waxgaradka beesha gaaljecel shirkaas oo lagu falanqeeyey arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan kow beesha waxay caddaynaysaa inay garab iyo gaashaan u tahay mujaahidiinta ayna adkeynayso baycadii hori u gashay labo waxaa la isla qaatay deegaanka beesha inaan lagu dhex arki karin hub sharci daro ah saddex beeshu waxay caddaynaysaa inay bara-a ka tahay gaalada iyo kuwa la jira meel walba oo ay joogaan intaasi kadib waxaa markiisa codbaahiyaha ka hor hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi isagoona adkeeyey qodobada ay wada gaareen beesha uu hogaamiyey iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose halkaa waxaan iskugu nimid in aan tashano wilaayadan igu shanoo dhigto waxaa noo socday dowro iyo shir isbarbar socdo muddo isbuuc ku dhow falanqeyn iyo istuusid kadib waxaan isla qaadanay qodobadii ka soo baxay bayaanka haddii aynu dhaqankii beesha gaaljecel waxaan ayiideynaa taageersan nahay raalli ka nahay naf iyo maalla ku bixinaynaa wixii aan bayaankan ku soo saarnay ilahayna waxaan weydiisanaya insha allahu tacaala inuu nooga kaalmeeyo ilaahay tabaaraka watacala walaal naga dhigi dad abti-i eysin ayaan nahay ood wadaag ayaan nahay dal iyo dadaa naga dhexeeyo saaki nooma cunto mayso inaan idinku dulno dalkiina iyo deegaankiina aan baabi'ino idinkane waxaan codsanayna in saasoo kale idinka noqoto waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose a-sheikh cabdisamed abuu cabdiraxmaan ayaa soo gunaanaday madasha isagoona kelimad xeeldheereed madasha ka jeediyey taasi oo badankeed uu kula dardaarmayey beesha gaaljecel waxaan rabaa dhowr kelimood insha allahu tacaala inaan akhyaarta kulankan ballaaran ka soo qayb gashay inaan dhegahooda ku turtuuro dardaarankay koowaad waa ilahi subxana watacaala cabsidiisa kheer oo dhan idaa lagu gaaraa adduunyada qofku intuu joogo waxaa la rabaa sharciga ilahi subana wataala inuu ku dul socdo lugtu meeshuu dhigaya inuu iska fiiriyo saasaana kheer ku gaareyna waxa aad qabanayso sharci ilahi u bandhig imtihaalu awaamiir illaahi ilahi subana watacaala awaamirtiisa inaan fartoonno oo aan la imaanno oo ilahi subana watacaala aan la kulanno asagoo raalli naga yahay ayaana laga rabaa intaas waxa weya nafteyga iyo naftiina waxaweya kula dardaarmi lahaa waxaan kaloo insha alla tacaala akhyaarta iyo si guud beelweynta reer gaaljeel aan kula dardaarmi lahaa ummadooda inay ugu digaan dhagaraha cadowga uu maleegaayo cadowga ilaahay subxana watacaala tarabus ugu jiraan ummadaani inuu dhibaateeyo wuxuu usoo adeegsanayaa dad iyaga ka dhashay magaca iyo muuqa aan ka wadaagno laakiin motoor kale xambaarsan si kastaba ha ahaatee shirarka ceenkan oo kale ah dhanka kalena dhex mara qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyo maamuladooda wilaayaadka ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah kuwo had iyo goor soo laablaabto kal walibana looga hadlo arrimo muhiim u ah qabaa'ilka soomaaliyeed kuwaasi oo quseeya difaacashada diintooda iyo badqabka dalkooda